إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeene warbaahintii islaamiga ah ee alfurqaan qodobada caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda maraykanka ayaa sheegtay in dagaalka ay kaga jirto soomaaliya ay ku difaacayso bulshooyinka kirishtaanka ee ku nool caalamka ah sarkaal ka tirsan maamulka la baxay puntland ayaa ku dhintay shil ka dhacay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari madaxweynaha dowladda federaalk ayaa sheegay in ciidankiisu ay dhib badan iyo mahadhooyin kala kulmeen dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalk ayaa mar kale ku jeesjeesay shacabka soomaaliyeed gaar ahaan bulshada muqdisho intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii ugu door koronaa ee warka fiidnimo ee warbaahinta islaamiga ee alfurqaan haatanna u diyaargaroobaha iyagoo faahfaahsan ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa habeennimo arbacaa taariikhdii hijirada ay ku beegan tahay labaatanka shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena ku beegan siddeed iyo tobanka februari laba kun shan iyo labaatanka markaana kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobadii aad soo maqasheen oo faahfaahsan dowladda maraykanka ayaa sheegtay in dagaalka ay kaga jirto soomaaliya ay ku difaacayso bulshooyinka kirishtaanka ee ku nool caalamka warbixin umurtaas ku saabsan waxaa la diyaara maxamed cali aadan iyadoo horaanba loo ogaa waxa uu salka ku hayo duulaanka maraykanka ee soomaaliya madax iyo saraakiil hore oo amerikaan ahna xaqiijiyeen inuu yahay dagaal diimeed ay kaga soo horjeedaan islaamka ayaa haddana waxa uu maamulka cusub ee la wareegay talada maraykanka si cad u sheegay hadafka uu xaqiijinayo duulaankooda soomaaliya wasiirka arrimaha dagaalka ee dowladda maraykanka ninka lagu magacaabo bit hegteth oo ah xagjir ayaad ugu fogaatay cadaawadda islaamka si cadna warbaahinta uga horsheega arrinkaas ayaa isagoo booqasho ku tegay taliska ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika ay ku leeyihiin dalka jarmalka wuxuu ka shanqariyey xaqiiqooyin ka turjumaya duulaankooda soomaaliya wasiirkan horey wariyaha u ahaan jiray ayaa sheegay in dagaalka ay kaga jiraan soomaaliya iyo guud ahaan bariga afrika uu yahay dagaal ay ku difaacayaan bulshooyinka kirishtanka ah ayna kula jiraan awoodo jihaadiyiin ah waxa uu sheegay inaysan ogoleen in isbeddel xagga maamulka ah uu ka dhaco bariga afrika bulshooyinka kirishtanka ah ee halkaas ku noolna ay taariikh ahaan wajahayaan dhibaatooyin badan balse ay hadda tahay wakhtigii si wada jir looga hortegi lahaa dhibaatooyinkaas sida uu hadalka u dhigay
waa howlgal mudan in la maalgeliyo afrika waxay kaalimaha hore kaga jirtaa dagaalka ay kooxaha islaamiyiinta la gelayaan bulshooyinka masiixiga ah ee cadaadiska kala kulmaya argagixisada kuwaasoo la iska indhatiray muddo aad u dheer
wasiirka dagaalka ee maraykanka wuxuu dhanka kala sheegay inay dib weegis ku samaynayaan joogitaanka soomaaliya iyo habka uu u socdo duulaanka ay kaga soo horjeedaan wilaayaadka islaamiga ah waxa uuna wasiirku sheegay in arrintani uu kala tashan doono saraakiisha africom balse ay mudnaanta siinayaan in la fuliyo qorshaha taraam isagoo tilmaamay in dagaalka soomaaliya ay sii wadi karaan iyadoo aanu dalkaasi joogin hal askari oo amerikaan ah
madaxweyne taraam wuxuu sheegay inuusan oggolaan doonin in ciidamo amerikaana loo diro adduunka oo dhan innagoo meelo fogfog ka fuli karna howlo waxtar leh oo qayb ka ah la dagaalanka argagixisada iyadoo goobta dagaalka aanu askari naga joogin taasi waa midda aan annagu door bidayno laakiin waxaannu dib u eegi doonnaa joogitaanka ciidankeenna ee soomaaliya
dowladda maraykanka ayaa hogaaminaysa duulaan milatari iyo mid siyaasadeed oo lagu soo waday ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed kaasoo lagu doonaya in lagu ciribtira maamulada wilaayaadka islaamiga ah dadka soomaaliyeedna looga dhiga cilmaaniyiin u arka mabda'a dimuquraadiyadda hanaan nololeed wanaagsan waxaase maraykanku awoodi la-ayahay xaqiijinta hadafkan oo u xusul duubaya soddonkii sane ee lasoo dhaafay shacabka soomaaliyeed ee gumaysidiidka ah ayaa tobannaan sano oo xiriira waxa uu ku jiraa halgan jihaadi ah oo uu ku difaacanaya diinkiisa iyo madax bannaanidiisa waxaana halgankaasi waqti xaadirkan horkacaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo wacad ku martay in soomaaliya aan lagu xukumi doonin waxaan islaamnimo ka ahayn dagaalkuna socon doona intaba uu ciidda soomaaliya jooga askari gumaysta ah oo fulinaya ahdaafta xamlada suhyu saliibiyadda ah ay horboodayaan maraykanka iyo yuhuudda sarkaal ka tirsan maamulka la baxay puntland ayaa ku dhintay shil ka dhacay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari waa kan cabdulkhaaliq macali cabdiweli xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa shil gaari oo ka dhacay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari shilkan ka dhacay magaalada boosaaso ayaa waxaa ku dhintay mid ka mid ah saraakiisha ciidanka madaxtooyada maamulka la magacbaxay puntland cabdulkhaaliq maxamuud faarax ayaa lagu magacaabaa sargaalkan ka tirsan ciidamada madaxtooyada maamulka la magacbaxay puntland ee ku geeriyooday shilka ka dhacay boosaaso war ka soo baxay madaxtooyada maamulka isku magacaabay puntland ayaa lagu xaqiijiyey geerida sargaalkan waxaana sidoo kale lagu sheegay in uu dhintay xili uu howlgal kaga jiray magaaladaasi boosaaso war ka soo baxay madaxtooyada maamulka la magacbaxay puntland ayaa lagu muujiyey sida ay ugu xun yihiin geerida ku timid sargaalkan oo darajadiisa lagu sheegay kabtan magaalada boosaaso iyo duleedkeedaba waxaa marar badan sidan oo kale ka dhacay shilal geysta khasaarooyin kala duwan kuwaas oo qaarkood ay ku nafwaayeen askar iyo saraakiil ka tirsan maamulka ka jira magaaladaasi madaxweynaha dowladda federaalk ayaa sheegay in ciidankiisu ay dhib badan iyo mahadhooyin kala kulmeen dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab faahfaahin ku aadan warkan waxaa la diyaaraa cali aadan xasan xasan sheekh maxamuud ayaa isagoo meel fagaare ah ka hadlayay wuxuu shaaca ka qaaday qeybo badan oo ka mid ah dhibaatooyinka ciidankiisa kasoo gaaray dagaalka wuxuu sheegay in askar badan ay ku waayeen dagaalka lixaadkooda halka kuwo kalena ay ku nafwaayeen kuwaas oo ay ka mid yihiin askar uu qarax indhaha kasoo riday askarigii waa yimidee nafti wiil labaatan jir ah oo labaatan sano jira ayaa maanta jiifa isbitaal lugaa ka go-an gacanaa ka go-an qaar miina inta ku qaraxda indhahaa waa indhabeeleen laga yaaba inuun xaas lahayn ouna guursanin weli laga yaaba inuu guursado hal cunug ama laba cunug ay u joogaan laga yaabo hooyo keligiis inay dhashay oo ilmo kaloo la dhashay aanay jirin laga yaabo oo kudar kudar kudar kudar lugaa ka go-an gacanaa ka go-an qaar miina inta ku qaraxda indhahaa waa indhabeeleen baraha bulshada waxaa ka buuxa askar si xun ugu soo dhaawacmay dagaalka kuwaas oo ka cabanaya tacdiyada ay kala kulmeen dowladda xasan sheekh wuxuu yidhi caawa howlgalkan hogaami nabad saan waa baxnay howlgalkan sida ku aadnay meel mugdi bay noogu dhunteen ilaa markaas anahoo socdo aniga askari kale askarigii kale aniga labadeenaba dhaawac naga soo gaaray howlgalka habeenkii sideennaba bareersaa ku nahay taliya saldhigga markhaati buu ka yahay taliya qaybta weli cadda markhaati buu ka yahay taliya ciidanka booliiska markhaati buu ka yahay cid aan arinteeda ogeyn oo ilaahay abuurto waa layska dhiga tirim cid aan arinteeda ogeyn ma jirto macal xafiiska ra-isul wasaaraha waxaa yaala warqadihii caafimaadka lagu dalbo ka turkiga xafiiska ra-isul wasaaraha yaalaan xasan sheekh maxamuud ayaa dhaqaale ka sameeyey dholalka danta guud oo uu ka gatay ganacsato isagoona sidoo kale helay lacago badan oo canshuur ah inkastoo ay sidaas tahay wuxuu sheegay inuusan ciidankiisa waxba u heli karin xogal helaya ayaa sheegaya inuu qoysaska muqdisho uu ku soo rogay inay bishiiba bixiyaan hal dollar ilaa laba dollar oo raashiin ah xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalk ayaa mar kale ku jeesjeesay shacabka soomaaliyeed gaar ahaan bulshada muqdisho warkan waxaa inoo ambaqaadaya farxaan cali cabdulaahi xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalk ayaa mar kale ku jeesjeesay shacabka soomaaliyeed gaar ahaan reer muqdisho oo la dhiban lacagaha baadda ah ee maalin waliba la soo rogo iyadoo canshuur lagu sheegayo wuxuu sheegay in xasan sheekh maxamuud in mar waliba ay shacabka soomaaliyeed iyagu qaldan yihiin haddiiba mashruucu yahay lacag bixin wuxuuna intaa ku daray in bulshada la gudboon tahay inay bixiyaan wax weliba oo ay dowladda federaalka ku soo rogto madaxweynaha dowladda federaalka ayaa sidoo kale sheegay in dowladdiisu aanay wax naxariis ah qorin marka ay arrintu joogto lacagaha ay qaadayso isagoo ganacsatada iyo dadka muqdisho ku nool ku amray inay bixiyaan lacagahaas baadda ah dowladdu ha ka filina naxariis dowladdu waa tabar daran tahay tabaraa meesha dhigtay waa gooni canshuurta dowladda canshuurta dowladda naxariis laysuguma falo ha layska bixiyo canshuurta hebel iyo heblaayo cashuuraa loo haystaa haddaa maqashaan ogaada ayagaa gardara dowladdu ma gardarna adduunyadu maa amnigu naguma maalgeliso waa jirtaa missionskaas iyo jiro laakiin magaaladan askariga dhex taagan ee dhar cabda ah ama booliiska ah ama militariga ee socda ee kaamirada maxaanku irahdaa la qarxinaya ilaalinaya ag taagan afar labaatan saac waxa uu ku nool yahay guriga hadduu tago bakeeda biyaha u cabayo waa cashuurta lacagtii laga qaado wax kaloo badanaa jiri karo dowladda uga gardaranta oo imaan karo laakiin markay timaado cashuurtii ma dhiibin qofkaa gardaran mar walba qofkaa gardaran cashuurta ha la iska bixiyo canshuurahan ayaa ku soo beegmaya xilli shacabka muqdisho lacag looga qaatay nooc walba oo canshuur oo magacyo kala duwan loola baxay lamana oga sida canshuurahan ay dadka u soo dhoweyn doonaan warkii dhegeystayaal fiidmadan aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa inaga intaa